ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين باب في النصيحة باب هذا كان باب واي في النصيحة نصيحة إن لا يسن نصيحة ومسلمان يسن نصيحيان أيو باب يهي annaseexa waxaa la yidhaahdaa nasaxtu shay-a ayay ka timi nasaxtu lcasala casalkii waa saafi yeelay ama malabki waa saafi yeelay oo markii malabka meesha shinida ay ku dhasho qashirka iyo caleenta ku daadatay markaad ka dhammaysid eed saafi ka dhigtid ee malabkii oo keligiisa kuu soo haro saafinimadaasaa nasaxa la yidhaha macnaha waa ka saafi yeela waa soomaali nasaxtu macnaha hadalka qofka walaalkaa adigu naseexaynaysid waxay la mid tahay waanadii walaalkay aan waanihayo waa u saafi yeelay oo nadiifaan ka dhigay macnaha waana ulajeedo ku jirto iyo waana war ka dambeeya mka wadee mid lilaahi aan u sheega wa marka nasaxtu macnaha waxaa laga wadaa qofkaas waxa aan u sheegayay nadiif waayo qofkaas waxaan siihay nadiif waayo marka naseexada in muslimiinta isu naseexeeyaan waajib waayo waana wax xaqa oo laysku leeyahay marka ilaahay wuxuu qur-aankiisa ku yidhi qaala allahu tacala ilahi wuxuu kitaabkiisa ku yidhi inama almu'minuuna mu'miniintu wax kale maahine ikhwatun walaalo waayo marka mu'miniintu hadday walaalo yihiin meeshaas maxaa kasoo baxayo walaalkaa wixii adiga aada naftaada la jeceshahay inaad la jeclaatid oo aadan wax kale la aadin marka waxaa waaye qofka walaalka ah haddaad tidhaha waxbaan ugu naseexayha macnaheedu waxa waaye waxa aad rabtid inaad walaalkaa u sheegtid inay ahaadaan wax saafiya maxaa yeele waxaa adiga naftaada liibaan iyo khayr aad la jeceshahay inaad walaalkaa la jeclaato waata xadiid kusoo hor waa noo imaan doontaa wa qaala tacaala wuxuu ilaahay qur-aankiisa ku yidhi ikhbaaran can nuuxin nabi nuux nabigeenni asagaba allah ka raali noqdee marka uu ka sheekaynayay ilaahay wuxuu yidhi wa ansaxu lakum waa idiin naseexaynaa waa markay yidhaahdeen nabi nuux ee ilaahay ummaddiisa usoo diray ee laqad arsalnaa nuuxa ilaa qowmi faqaala ya qowmi icbudullaha maa lakum min ilaahin gayruhu maaragtay inii akaafu calaykum cadaaba yawmin cadiimin waxay yidhahdeen qaaluu ya qaala almalow min qowmihi innaa lanaraaka fii dalaalin mubiin qaala yaa qowmi laysa bii dalaalatun walaakinii rasuulun min rabbi alcaalamiina uballigukum risaalaati rabbii wa ansaxu lakum aniga waxaan ahay mid risaaladii ilaahay idinsoo gaarsiinaayo oo mar walba idiin naseexaynayo oo macnaha waxaan idinku waanihaayo waa wax saafiyahoo aan wax shawaa'iba isugu darayn wax saafiya aysan shawaa'iba isugu darayn isla nebi huud sidaas oo kale marka uu qoomkiisa ay ku yidhaahdeen maaragtay qaalmalow ladiina kafaruu min qowmi innaa lanaraaka fii safaatin wa innaa lanadunuka min alkaadibiina wuxuu yidhi qaala yaa qowmi laysa bii safaatun walaakinii rasuulun min rabbi alcaalamiina uballigukum risaalaati rabbii wa ana lakum naasixun amiin naasix ficil waxaa laga cabiray maaragtay ismu faacilaa laga cabiray aniga naasixaan idiin ahayo mid mar walbaba idiin naseexaynayo wixii maslaxadiinni ku jirtay inuu idiin sheego rabo ayaan nahay oo amiina idin la aaminay marka naseexadu sidaasay waxay u tahay nabiyaasha xataa ay ugu naseexay jireen wa ama alaxaadiidu xagga axaadiida falwalu midka koobaad can abi ruqayata abi ruqaya ayaa laga wariyey tamiim ibnu ows addaariya tamiimudaari ninka ahay ayaa laga wariyey radia allahu tacaala canhu ana anabiya sala allahu alay waslam nabiga ilaahay qaala wuxuu yidhi addiinu diintu annaseexatu naseexo waayo diinta waxaa waaye sideeda idilba naseexay ku dhisan tahay macnaha diinta dadka waxay u sheegay ay ku irshaadihe walax nadiifa oo saafiya waayo maahine wax aan shawaayib ku darayn qulnaa waxaan dhahnoo yidhi liman yay naseexo u ahaatay diinta oo macnaha saafinimadaas yay naseexo u tahay markaasuu qaala nabiga wuxuu yidhi lilaahi ilaah bay naseexo u tahay walikitaabihi kitaabkiisa ay naseexo u tahay walirasuulihi rasuulkiisa ayay maaragtay u naseexo u tahay walia'imati lmuslimiina muslimiinta imaamyaalkooda ayay naseexo u tahay wa caamatihim muslimiinta dhammaantooda ayay diinta maaragtay naseexay u tahay marka haddii la yidhi diintu waa naseexa lilaahi ilah bay u tahay ilaahay seed ugu naseexayne ila naseexa waxaa waaye qofkan wax maslaxadiisaa inaad u sheegaysid oo aad u saafi garaynaysid aa la rabaa marka maxaad u saafi garaynaya ilaahay waxaa waaye marka iimaanka waay marka baabkeeda aliimaanu bih waxaad ilaahay ugu naseexaynaysaa oo macnaa naseexada laga wado waxaa waaye iimaanka ilaahay aada aaminsan tahay inuu mid ikhlaasa yahay oo aan shirki ku jirin oo aan riyaa ku jirin oo aan istutus ku jirin oo wax nuqsaanaysan ku jirin macnaha ilaahay waa aamina mugaad tidhaahdo macnaha inaan waxba kaaga dambayn aaminitaankaadu mid dad ay kugu dirqiyaan ama midaad damacsan tahay in dad ama kugu ixtiraamaan ama hanti lagugu siiyo inaysan ahayn ee ay tahay ilaahay iimaanka aad aaminsan tahay dhab inay kaa tahood ilaahay dartiisa aad waxaan u aaminsan tahay ilaahay dartiisa aad u samaynaysid haddii laakiin wax ka sokeeyo ay yimaadiin ood ilaahay iimaankaas aada aaminsan tahay cid kale aada la wadaajiso ilaahay umaada saafi yeelin rumayntii marka maxaa soo baxay shirkiyaa soo baxaa markaas marka ugu yaraado riyaa istutusaa yimid istutus hadduu yimaado waxaa waaya ficilkan aad ilaahay dartiisa u samayn tiri waa u samaynaa uma aadan samayna riyaa galay marka cid kalaad istusowaysaa ficilkan maalan salaadaad dukatay salaadii ilaahaad u dukatay laakiin waad qurxisay dad jooga dartiisa dad jooga dartiisa ayaad u qurxisay macnuhu marka waxaa waaya salaadan ma aadan wanaajino ilaahay dartiisa uma wanaajine dadkaana u wanaajisay dadku marka bimansilati ayaga in loo dukaayo ilaahna waa u dukayaysaa dadkaana waa u dukayaysaa isku daraa meha kasoo baxa marka shirki marka lagu leeyahay riyaagu waa shirki waxa uu shirki ka yahay riyaagu ma aha isagu inuu ilah labaad lahay ee macnaha bimansilati ilaahaad siisay maxaa yeelay ilaah isaga in loo dukada yahay in la caabudo yahay dadkaanad marka ayagana karaamaysa marka maxaa mihi kasoo baxay manziladii ilaahay ayaad ummadaan siisay shirkiyaa la yimid maxaa mahaas kasoo baxa marka ana akna shurakaa'i can shirki inuu ilahay yidhi xadiis qudsiga ahay ilahay wuxuu wax wax lala wadaajiyo anaa ugu qanisan maxaan aniyan ka ah in wax layla wadaajiyo qaniyan ka ah ciddi aad wax iila wadaajisay wixii aad samaysay ayaga wada si wixii aad samaysay ayaga wada si waxa waaye iimaankaada inaad ilaahay u saafi yeeshay oo aadan cid kale aysan la jirin xataa waxaa la yidhahdaa jihaad fi sabiillah qofka marka u aadayo ama uu sadaqo dhiibaayo waxaa lagaa rabaa shaygaan aad samaynaysid inaanay waxba kale kugu darin mararka qaarkood waxay yidhahdeen culummadu haddaad is leedahay abaaraa ku hayso sanadkaan waxaad cunta ma lihid iskaba dhimo dagaalkaas aloo inta gala dhimataa ka ronaa lehid hadda markaas waxaad ka cararaysaa waxaa kugu jiro xoogaa yaroo ama dhimashadu kaaga runtaa nolosha waaga marka ikhlaas mihi xataa jihaadkaas waxaa laga yaban waxba lagaa siin waxaa kamid a haddii shayga ousan ilaahay dartiisa loola jeedin inaan waxba laga helaynin ninkii dagaalka uxud ku dhintay ee maaragtay markii loo yimid usayrim ee dadka u yimaadena la yidhi nin ahow maxaa ku keenay dagaalkan lama aqoonin mugaaso wuxuu yidhi reer adooga gala talalayna han joogi waayo waa nin dilaayo waa ninka marka uu yidhi nabiga alai slat slaam ninkaas aad ujeediina dilaygaha dadka layhayo waa ahlunaar ninkaasu nabi maxamed macigiisa u dagaalamayo wuxuu ku dagaalamaya jihaad fi sabiili llahi uxudow ku dagaalamaya waxau la dagaalamaa gaalo waay isaguna muslim waayo wa maca dalika naaro ku gal maxaa yeelay niyadiyaan saaf yahay niyadiyaan saaf yahay maxaa yeelay heer adoogaa u kaalmay ee ilaahay dartiisa u dhimo ma ahayn macnaheedu heer adoogaa u kaalmaynaya wuxuu yidhi wahal qaataltu ilaa calaa axsaabi qawmi maanigaaba dagaalami lahay reer adoogay dartood haddaan u dagaalami maka ninka maxay noqotay inuu arrinta u dhinto waa tiri nabiga habeenka u yidhi ninkaas ahlu naar ee nin inta u kuhurgalay ou habeenka isdilay waa isdilay marka waxaa waaye shayga ilaahay yaa dartiisa loo sameynaya hadii lagu yihahdo waxaa waaye tarku lilxaadi ilahay inaad ilxaad ka dhowrto wa tanziihiha can nuqsaan naqaaisi wax allaala wixii ilaahay nuqsaan u keeni lahay oo dhan inaad ka ilaalisay maxaa yeelay kalimatu subxaana allahi dalxat lkhayr ayaa nabiga weydiiyey waa ninka casharatu mubashiriin kamid ahay markaasuu rasuulka ilaahayo subxaana allahi macnaheed ii sheeg mugaasoo uri an tunaziha maxaa waaye atanziihu can anaqaa'isi inaad maaragtay tanziih ku samaysid ilaahay inaad ka fogaysid wax allaala wixii nuqsaan u keenayo marka ilaahay maxaa nuqsaan u keeni karo sidii asaga aada u weyneyhaysid cid kale inaad u weyneysid qofkaana marka waxaa waay ilaahay darajo bini aadan inaad keento marka marka waxaa waay nuqsaan kale ay ma hayso marka iimaanku waxaa waaya ilaahay dartiisa u samayha marka nasiixada leeyahay inaan wax shawaa'iba aysan kaa soo gelin iyo walqiyaami bidaacatihi inaad u istaagtid daacada ilaahay iyo walxahi fi llaahi walxubi fi llaahi ilahay dartiisa inaad u jeclaatid iyo wa muwaalaati man adaaca allaha qofka ilaahay adeeca inaad xariirisid oo asaga aad jeclaatid iyo wa jihaadi man kafara billaahi qofka ilaahay ku kufriya inaad la dagaalantid wlictiraami walictiraafi binicami illaahi nicmada ilaahay inaad ictiraaftid waxay kamid tahay naseexaday kamid tahay waxaasoo idil walikhlaasi low marka inaad ilaahay u khaalis yeeshid walxahi calaa saalixaati alacmaali acmaasha kuwooda waa wanaagsan oo dhan in laysku dhiirigeliyo waxaasoo idil marka maxay keenaysaa waxa waaye ilaahay dartiisa iimaanka walikitaabihi ale ilahay kitaabkiisa say diinta naseexo ugu tahay diinta ilahay kitaabkiisa say naseexo ugu tahay waxa waaye kitaabka ilaahay inuu yahay kalima kalaam ullaahi oo laa yushbihuhu kalaam alkhalqi inuu yahay kalaam ilaahay ousan kalaam makhluuq inuusan shabahin aad ku tala gashin wa tilaawatihi maaragtay xaqa tilaawatihi markaad akhrihaysid inaad xaqiisa siisid kelimadda inaad ku dhawaaqdid oo aad xaqiisa siisid inaad kitaabka ilaahay wax allaale waxuu ku faray aad fartoontid waxau kaa reebay inaad ka roontid laakiin inaad kitaabka ilahay waxaan rabaan ka qaadaa waxaan rabaan iska dhaafaa dee kitaabkiina seexo maadan samayn waa kitaabkii marka maadan maaragtay hoggaansan oo dhaba maadan u hoggaansamin hoggaansan dhaba umaadan hoggaansamin iyo wadubi canhu inaad kitaabka ka ilaalisid wax allaale wixii wasaq u keenaha o dhan ama nijaas ama meel xun la dhigaayo ama nuqsaan wixii kitaabka u keenayo inaad ka ilaalisid iyo inaad maaragtay watasdiiqi bimaa fiihi wax allaale wixii kitaabkaas ku jiro o dhan inaad wada rumaysid oo aadan ka kala leexan maxaa yeele ilahay yahuudda maxuu ku cayay yahuuddu ma aysan dhihin ilaahay ma jiro yahuuddu ma aysan dhihin ilaahay laba waayo laakiin maxay yidhahdeen kitaabka ilaahay ay waxay rabaan ka qaateen waxay rabaan iska dhaafeen waxay rabaan ummadday u sheegeen waxay rabaan ummadday ka qariyeen marka maadaama ay saas yimideen ilahay muxuu ku ceebeeyey afa tu'minuuna bibacdi lkitaabi wa takfuruuna bibacdin oo kitaabka ilaahay ma qaybaad ka qaadaysiin ala qaybna ma iska dhaafaysiin hadda muslimiinta maanta joogto ma waxaad moodaa kelmadaasu inay ka fakanayaan qofki maanta la yidhaahdo kitaabka ilaahay laysku xukumaa boqolaal qofooda waxay kula soo booyeysaa ma qofka biniaadanka gacanta laga goyha qofka biniaadanka maala karbaasha oo waad rumaysan tahay qofkaan haddau ilaahay caasi inuu naari jahanama gela qofkaan karbaash lagu dhiftay iyo naari jahanama galaya kuu daran marka waxaad rumaysan tahay qofkan inah ilaahay cadaaba waa ku kalsoonahaad kelmadaas leedahay wamaca daalikan in ilahay dartiis loo ciqaabana waa kula xunta waa kula xunta marka qofkaan marka maxuu noqday inaan kitaabka waxaan rabna ka qaadan waxaan rabna iska dhaafno caawa hadday qofu dhimato ama qof nikaaxa la samaynayo ama maanta aad qabtid xoogaa yaroo welimaa oo cunug oo kuu dhasho oo kale yaa wadaad arkay yaa culimo arkay yaa wixiblo arkay maanta markay mas'aladu kaa gasho meel kale toodna waxaa lama wadaadada naga dhaafa leedaha hawlaha kale annaga diidaan qabsana kitaabkan diinta islaamka waxa waaye jus aan kala harin waayo mujtamaca gurigaada saa u dhisaysid darsaankaada saa ula dhaqmaysid wax allaale waxaad ku soconaysid kitaabka ilaah kuu sheegay marka kitaabka ilaahay inaadan kala reebin wax allaala waxuu kitaabka ku faray inaad fartoontid marka sidaasay diintu kitaabka ilahay naseexo ugu tahay laakiin kitaabka ilaahay inaad tidhaha salaada way gu waajib waa qaadaha inta kale saan rabaa isaga yeela marka waxaa waaye kitaabka barbarka qaadasha lama rabo wali rasuulihi kitaab marka diintu say naseexo ugu tahay rasuulka ilaahay waxaa waaye rasuulka ilahay waxay naseexo ugu tahay wa tasdiiqihi calaa risaalatihi horta qofka inuu rumeeyo risaalada ilaahay oo wax allaala wixii nabiga uu la yimiday inay waajib tahay in loo hoggaansamo nabiga inaad u hoggaansatid nabiga inaad jeclaatid xayan wa mayitan isagoo nool iyo isagoo dhintay inay isugu kaa mid tahay nabiga ixtiraamkiisa maanta uu nool yahay iyo maalinta la oofsaday inay isugu kaa mid tahay oo aadan lahayn nabiga marka uu noolaay qiimadaasaan saasaan u qiimaynayn maanta kaletood laakiin saas qiimada male ma dhihi karti waxa waaye nabiga sidau markau noolaay loo ixtiraamaayo loogu hoggaansamaayo ayaad maanta waajib ku tahay abubakar sidiiq maalinka nabiga la oofsaday guriga ugu soo galay mugaasoo nabiga oo marada ku daboolantay yimid oo nabiga wejiga ka shumeeyey oo wuxuu yidhi dhibta xayan wa mayitan marka wuxuu yihi yaa rasuul allahi wuxuu yihi rasuulka ilaahayow nolol iyo geeri labadaba dhib ayaad ku naqatay marka waxaa waye rasuulka maxabadiisu xayan wa mayitan imaamu malik ayaa waxaa u yimid nin la dhihi jaray abi jacfar oo ahay waktigiisii amiirulmu'miniin markaas wuxuu yidhi waxaad joogtaa ur abi jacfarow qabriga nabiga agtiisaad joogtaa codkaada hoos u dhigow nabiga ixtiraamuu kugu leeyahay xayan wa mayitan nabiga ixtiraamuu kugu leeyahay xayan wa mayitan markaas ur haddau dhinta kabacdiyaa suri nacam sida uu shalay ahay ayuu maanta yahuur ixtiraam kugu leeyahay cumar bin khadaab masaajidka isagoo joogo waktigu amiirulmu'miniinka ah laba nimoo reer baadiya masaajid ku sheekaysanayso ee codka kor u qaadayso arkay dhagax ina soo qaato nin meesha jaay ku tuuro wuxuu diida xataa inu codkiisa kor u qaado ninka markau dhagax ku dhaco labadaas nin iikaan labada nimanka loo keeno wuxuu intaa ka timaadeen yidhi wuxuu yidhi niman reer baadiyaho najda ka yimidaana wuxuu yidhi hadda wuxuu yidhi atarfacaani aswaatukumaa calaa rasuulillah nabigan markaas qabriga ku jiraan wuxuu yidhi war ma codkiinaad nabi maxamed ka kormaraysid wuxuu yidhi haddaad here madiine ahaa lahaydeen maanta la awjactukumaa waa idin garaaci lahay macnaa nabiga ixtiraamka u shalay lahay ayuu maanta kugu leeyahay calacaligaaba mararka qaarkood in dadka afkooda ay kasoo fakato nabiga markau noolaay saasay ahayd maantana markaa waxaa waaye dadka dhintow lamid yahay nabiga dadka dhinta lamid maaha sidau shalay risaaladiisi ay waajib kuga aheeday kugu tahay sida maxabadiisu shalay ay kuga aheeday maantana waajib ay kugu tahay waxaa waaye marna isma bedelin nabigu marnaba isma bedelin ilaa qayaamana sidaas inay iimaankaadu ahaado haddii lagaa waayo nabiga ma aadan noolay maxaa yeelay ilaahay qur-aankiisa ku leeyahay latu'minuna bihi wala walatansurunahu nabiga waad rumaynayseen waad u gargaarayseen watuwaqiruuhu watucaziruuhu nabiga waa weyneyhayseen asaad jidkiisi si fiican kor uga qaadayseen marka nabiga casirka aad siinayseen iyo tawqiirka aad siinayseen xayan wa mayitan waa isugu kaa mid hoggaansanka aad nabiga hoggaansamaysid diintiisa aad faafinaysid sunnadiisa aad kor uga qaadaysid waa nabiga nasaaxadiisa marka inaad jidkaas ku socotid waliaa'imati lmuslimiina muslimiinta imaamyaalkooda inaad u naseexaysid muslimiinta aa'imadooda a'imada muslimiinta kuwa a'imada diinka ha ahaadaano iyo kuwa kale toodooda ummadda haayaan ha ahaadaan dhammaantooda inaad u naseexaysid oo adiga aadan kala reebin oo maaragtay aad adeecdid wax allaala iyo waxay maaragtay ku faraan wixii baa shareecadda ku qumay oy a'imadaasu kugu hoggaamiyaan inaad u hoggaansatid haddii aad dareentid inaad maaragtay racyadoodoo kale siday maaragtay ku toosi lahaayeen inaad ugu kaalmaysid inaad ugu kaalmaysid ood dhinacooda istaagtid ood xaqa ku dhinac istaagtid wa caamatihim muslimiinta caamkoodana waxau diinta islaamka naseexay u tahayoo ciddi markaas diinta islaamka meelaha qaarkood laga yaabo inay zalla ka gasho inaad ugu maarata u naseexaysid maxaa yeele xadiidka naga dambeeya ayaaba noo imaan doona jariir bin cabdillaahi oo maaragtay qof muslimiinta kamida u naseexaynaya marka sidaasay diinta islaamka naseexo ugu tahay rawaahu muslim imaam muslim ayaa wariyey alxadiidu الthaani xadiidka labaad marwiyun waa kii la wariyey can jariir ibni cabdillahi albujali ayaa laga wariyey radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yihi jariir baayactu waan la beectamay rasuulllahi sala اllah alay slm rasuulka ilahi ayaan la beectamay calaa iqaami الsalaati salaada inaan oogo waitaai zakaati zakada inaan zakada gudashadeeda iyo salaada oogideeda ayaa nabiga kula beectamay wanusxi likuli muslimin qof kastee muslima inaan u naseexeeyana nabiga ayaan kula bayactamay waxaa la yidhaha baycada iyo kelmadan ijaazadu soomaaliga waa isaga mid ijaaza haddaad maqashid iyo bayca waxaa waaye heshiis aad qof la gelaysid heshiis aad qof la gelaysid nabiga calayh isalatu salaam baycadu ilaa saddex nooca yahay bayco mar caama oo dadku kula bayctamo macnaa inaad nabiga adeecaysid fi lcusri walmanshadi markay culays jiro iyo markaad fudayd tahay iyo markii adiga arrintu ay aad ku faraxsantahay iyo marka aad ku faraxsaneen nabiga inaad adeecaysid waa bayco caama bayco waxaa jirta khaasa oo nabiga dadka qaarkood siiyey sida xadiidkii toddobada qofood kusoo arooray ee cubaadat ibnu saamid uu warihayo oo le annagoo toddoba qofooda nabiga waxau nagula bayactamay inaanan qof bini aadamana wax su-aalin waxaa kamid ahay dadkaas abubakr sidiiq markaasu wuxuu yidhi xataa waxaan arko yidhi in isagoo faraska saaran xiriga faraska uu ka dhaco asoon dhehen qofu iisoo qabo xerigaa iga dhacee faraska u ka dirtoo soo qabtoo faraskiis kusoo noqona ama ratigio ka maarata saaran hogaankiia ka dhaca ratigio tujina waa soo qabsana hogaankiisi mar labaa dan ratiga kora intuu qof bini aadan iisoo qaba dhihi lahaa marka waxaa waaye bacdul acmaal nabiga dadka qaar waa kula bayactamay sida ninkaan oo kale oo lagula bayactamay maxaa la yidhaha muslimiinta inuu naseexeeyo ninka la yidhahdo khaalid bin waliid nabiga wuxuu kula bayactamay inuu jihaad fi sabiili llahi oo cumrigiis ku dhamaysana marka saas oo kale qaarkoodna way timaadaa inuu kula bayctamo bayco khaasana waa dhacdaa oo hal mar ah oo ummadda markaas la jirta ay keliya ku khaas tahay sida sulxulxudaybiya o kale sulxulxudaybiya nabiga wuxuu kula bayctamay inay dhimanayaan asxaabta inay diyaar u yihiin oo dagaalaan gelaynaa nimankaan reer mako hadday cuhmaan bin cafaan dilaan ay xaqiiqo naqato waa la dagaalamaynaa marka qof walba inuu ugula bayactamo inuu diyaar u yahay inuu dhimaha marka bayco khaasa saas oo kaletooda ee makaan iyo zamanku khaasana waa ay jirtaa zaman iyo wakti ku khaasana way jirtaa saddexdaasuba ay ku timaadaa culimmadii hore sidaas oo kale ayaa iyaguna bayco samay jireen waxaa waaye ninka shiiqa tilmiidkiisa mugow ogaado ee wax barto ayuu wuxuu kula bayactami jiray waxaan kaa rabaa intaasoo shay inaad ummadda gaarsiisid sida matalan axaadiis oo kale ijaazaa lagu kala qaadan jiray axmed bin xambal wuxuu leeyahay ninka shiiqa aniga waxay baro ijaazaan kasoo qaadan jiray waxaan dhihi jiray shiikh ma ii banaan tahay xadiidka aad ii sheegtay inaan ummadda u sheegoon birri idhaahdo hebel hebelaan ka wariy haddaadan dhihin ee aadan shiiqa ijaaza ka qaadan idanna marka hore uusan kuu siinin macnaheedu xadiidka adoo xadad lamid tahay xadiidka adoo xadad lamid tahay xadiidka waxaa waaye abusa waxaad ku bari doontiin musnadkaad ku bari doontiin sariqada waa ku xun tahay na qof adiga aan wax kuu sheegay adaa iska timida shiik wax akriyaa timida agtiisaad fadhiisatay berri ummad kale intuu tagtaa waxaad tidhahdee xadiidkaas hebel hebel aan ka maqlay shiik inuu berri kuyihaa ninkaa sheegaysin maba aqaaniba waxaa waay markaas sariqay naqatay ama waxaad aragtay kitaabo isaga qoray kitaabka hadduusan idan shiiqa ku darin sida kitaabada hadda la qoro idan ay ka dhigaan oo muslimiintan u qornoon u waqafnay leeyihiin laakiin haddaan la dhihin ninka kama wari kartid kitaabo isagoo qorto xadiida ee isagoo xafidayo inaad iyo soo qaatay waris adan kuu banaan waa inay ijaaza u heshaa marka culimmada hore sidaasay ahaa jirta marka maarata naseexadu waxaa baycadan qayb ka mid a waa marka wuxuu yidhi ninkaan jariir bin cabdillaahi waxaan kula bayctamay nabiga inaan ummadda muslimiinta aan u naseexeeyo waa fuliyeen ninkaan waxay gaartay darsigan darsiga ka saddexaad oo ka horreeyey ayaan kusoo marnay nin ayuu faraska gadahay faraski marka uu arkay ayaa waxaa ninka ku yiri reer baadiyegaah faraskan laba boqoloo maarata dirham haddaa iga siiso waxba kama qabo waa fiirshe waa fiirshe wuxuu aaminay ninkaan inuusan aqaanin beeca markaasu wuxuu yidhi nin faraskaada inta waa ka qiimo badan yahay waayo hori saddex boqol iga siiye saddexdii ka siiye xoogaa markuu joogo fiirsada wuxuu yidhi faraskan saddex bu waa ka qiimo badan yahay so u wada markii dambe sideed boqol ka siiye qiimadaas isku bed maanaa isagii wax gadahaaya meesha hadda anaga ka naqan bilcagsi qofkaan hadduu asiga maarata usan aqaanin aniga waxigaan ka dhifsado na ma jirto shareecada waxaa waaye qofka haddausan qaldan yahay beeculgararka waa laga dhawraa qofka haduusan suuqa aqaanin inaad u nasheexayso waa kugu waajib waa loo sheegaa muslimiinta waa loo sheegaa marka waajibka wujuubul adda iyo wujuubka lagu dambaabayo waxyaabahaasaa fuqaado u kala qaadaan baab kale leedahay iyadana لكل مسلم مسلم كسين لا نصيحة متفق عليه الحديث الثالث حديث كتدحات مروي وايك يلا وري عن أنس بن مالك يلا وري رضي الله تعالى عنه لا كرال لنغذك عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله سيكون حقيسه كوري قال نبي يري لا يؤمن إيمان لما يمادو أحدكم أحد كينا حتى يحب انت وكجعل هذا انت وكجعل هذا لأخيه ولا الكيس ما يحب لنفسه وحو نفتي سل جعل يهي انت ولا الكيس كلا جعل هذا قف إذن كيدن كمدا إيمان لما إيمان macnaa iimaan kaamila lama imaan iimaankii la rabay ee wax taraaya ee ilaahay agtiisa manfaca ka lahay lama uusan imaanin ilaa oo walaalkiis waxau isagu la jecel yahay ou la jeclaado maxaa yeele adiga walaalkaa waxaad jeceshaa faa'iida inaad hesho adiga inaad faa'iida hesho walaalkaaba inaad ogaataa faa'iida ma hesho haddaad aragto inuu god ku socdo inaadan in asaga godka ku socdaan xaa igu jiro inaad ka qabato ilaa isagu kaa diida maahayn inaad ka qabatid marka waxaa way walaalkaa waxa adiga aada la jeceshahay inaad la jeclaatid sidaasaa iska raba muttafaqun caleyh wallahu subxaana wa tacala aclam